cisbitalka martini oo ka mida cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada dalka oo ah cisbital ka mida cisbitaalada ugu waaweyn ee danta guud ee ku yaala gudaha dalkeenna ayaa waxa uu fulin doonaa baaritaano iyo weliba qaliino lacag la-aana maamulka cisbitalka martini ayaa dadka danta yar ee ku nool gobolka banaadir iyo deegaanada ku tiirsan waxay ugu baaqeen inay ka faa'iidaystaan baaritaanada iyo qaliinada kala duwan ee lacag la-aanta ay dhowaan fulin doonaan dhakhaatiir u dhashay dalka masar oo soo gaari doona halkaasi agaasimaha cisbitalka martini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey baaritaanada iyo qaliinada kala duwan ay samayn doonaan dhakhaatiirtaasi iyo weliba cidda ka caawin doonto inay soo gaaraan dhakhaatiirta cisbitalka martini ee masaarida isagoona bulshada danta yar ee ku nool gobolka banaadir iyo deegaanada ku teedhsan ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan adeegyadaasi lacag la-aanta ee cisbitalka uu sameynayo waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed la wadaagno ogeysiin muhiim ah uguna bishaareyno inuu isbitaalka dimartino oo isbitaal dan guud ah dadweyne dadweynaha u adeega ay dhowaan ka howlgeli doonaan dhakhaatiir khubaro ah oo leh takhasusaad sare oo inooga imaanaya dalka masar dhakhaatiirtaasoo ay noo soo diraysa dowladda walaalahanaha ee masar waxa ay leeyihiin takhasusaad kala duwan waxayna bixin doonaan adeeg caafimaad oo takhasusi ah oo kulligiis lacag la-aan ah waxaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool muqdisho iyo hareeraheeda ku wargelinaynaa in diiwaangelinta bukaanada ee ka socota martini ay ka faa'iidaystaan dhakhaatiirta takhasusaadkooda waxa ay kala yihiin dhakhaatiir ku takhasustay qaliimada guud oo samayn doonta qaliimada la xiriira xanuunada lagu daaweeyo ama lagu maareeyo qaliimada guud sida heernada uurkujirta iyo wixii la halmaala dhakhaatiir ku takhasustay qaliimada burooyinka iyo kaankarada dhakhaatiir ku takhasustay qaliimada lafaha iyo toosinta lafaha iyo dhakhaatiir ku takhasustay daaweynta wadnaha daaweynta caruurta iyo daaweynta cudurrada guud sidoo kale dhakhtar khabiir ah oo isagana ku takhasusay cudurrada haweenka iyo dhalmada oo halkan ka samayn doona adeeg bixin caafimaad oo lacag la-aan oo la xiriirta daryeelka hooyada uurka leh iyo hooyada caadiga ah ka daaweyn doona xanuunada haweenka ku dhaca iyo kuwa qalliinka u baahan